أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada midooda afrika ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya ayaa la sheegay in xaalad khatar ah ay wajihi doonaan haddii taageerada caalamiga ah laga joojiyo ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo isugu jira kamiin iyo qarax lala beegsaday maleeshaadka murtadiinta kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo bakool jenaraal ka tirsanaa xukuumadda taagta daran ee yemen ayaa la sheegay in uu u baxsaday soomaaliya dowladda eritereya ayaa xukuumadda etoobiya ku eedeysay qalqalgelinta xasiloonida geeska afrika kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee bay iyo beesha jiido ee degta wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulafulay rabab ay si weyn ugu dirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay deegaano dhacaduleedka degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga bakool maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka raso ee galbeedka wilaayadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran ciidamada midooda afrika ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya ayaa la sheegay in xaalad khatar ah ay wajihi doonaan haddii taageerada caalamiga ah laga joojiyo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen amaar cabdulqaadir hay-adda akileed oo ururisa xogta dhacdooyinka dagaalada iyo iska horimaadyada hubaysan ee dunida ayaa iyadoo muujinaysa walaa xooggan waxay sheegtay in joojinta taageerada saadka iyo dhaqaalaha ee xafiiska unsos ay wiiqi karto awoodda ciidamada midowda afrika ee soomaaliya bayaanka maraykanka ee ah joojinta taageerada ciidamada afrikaanta ee dabayaaqada sannadkan ayay hay-addu ku sifaysay khatar weyn oo ka dhan ah sii jiritaanka howlgalka saliibiga ah ee ciidamada isbahaysiga ee yusom ay ka wadaan dalka soomaaliya hay-adda akleed oo fadhigeedu yahay maraykanka waxaa kale oo ay ka dhawaajisay in hubantila'aanta dul hoganaysa taageerada howlgalka caalamiga ah ee soomaaliya ay fursad dheeraad ah siin doonto geesiyada tawxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab iyadoo hay-adda ka hadlaysa arrintan waxay tidhi hoos u dhigidda awoodda howlgalka ee midowda afrika waxay al-shabaab u suurtogelin kartaa in labada kun labaatan iyo toddobada ay isku fidiso dhul aad u ballaaran kuna ruqaansato magaalooyinka ay dowladdu maamusho akleed oo warbixintan soo saartay arbacadii la soo dhaafay ayaa sidoo kale tilmaantay in mujaahidiintu ay gaashaanka u daruureen gulufyadii caalamiga ahaa ee lagu soo qaaday ku dhaqanka shareecadana ay ku soo dabaaleen dhul aad u ballaaran oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka mahadsanid camar ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo isugu jira kamiin iyo qarax lagu bartilmaamaysaday maleeshaadka murtadiinta kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo bakool howlgal qarax ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada jalalaqsi ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada waajid ee bakool khasaaraha cadowga waa saddex askari oo dhaawac ah khaniimaduna waa hal qori oo a k afartan iyo toddoba ah jenaraal ka tirsanaa xukuumadda taagta daran ee yemen ayaa la sheegay in uu u baxsaday soomaaliya waa kan mar kale walaalkeen camaar cabdulqaadir warbaahinta bacsan isbahaysiga sacuudiga ayaa sheegtay in jenaraal daariq saalax oo ahaa teliya ku-xigeenka ciidanka yemen uu ka cararay waddanka maalmo kadib markii ay kooxaha xuutiyiinta la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo dhaca xeebaha galbeed ee waddankaasi jenaraal daariq oo wata ilaalo kooban ayaa ku baxsaday doonyar saacado ka hor inta aysan xuutiyiintu la wareegin magaalada tekadda leh ee almukha ilo wareedyo ayaa sheegaya in saalax uu gaaray mid ka mid ah magaalooyinka soomaaliya kadibna si qarsoodi ah loogu dhoofiyey waddanka iskutagga imaaraadka carabta guuldarradii weynayd ee xukuumadda dabadhilifka yemen ka soo gaartay dagaalkii soo bilowday saddexdii bishan ayaa sababay in saraakiisha ugu sarraysa ciidankeeda ay dalka isaga cararaan waxaana taagan fadeexad ka dhalatay guuldarrada aadka u liidata ee ka dhacday gobollada saaxilka sidaan si la mid ah horraantii sannadkan jenaraal caydiruus azubaydi oo ahaa hoggaamiyaha ismaamul goboleedka koonfurta yemen ayaa u soo baxsaday soomaaliya kadib markii maleeshiyaadkiisa looga awood roonaaday dagaaladii dhacay kadibna waxaa diyaarad laga saaray garoonka diyaaradaha hargeysa wuxuuna hadda ku sugan yahay waddanka imaaraadka carabta dowladda eritereya ayaa xukuumadda etoobiya ku eedeystay qalqalgelinta xasiloonida geeska afrika walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya eritereya ayaa etoobiya ku eedeysay inay waddo tallaabooyin oo lagu qalqalgelinayo xasiloonida geeska afrika iyadoo labada dal ay mar kale isdhaafsanayaan eedeymo culus xiisaddan ayaa ku soo beegmaysaa xilli xiriirka labada dal uu muddooyinka u dambeeyey sii xumaanayay gaar ahaan kadib dagaalkii tigrey iyo muranka ku saabsan marinbadeedka etoobiya ay doonayso wasaaradda arrimaha dibadda eritereya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in xisbiga barwaaqo ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo uu si firfircoon uga shaqaynayo xasilooni darada geeska afrika asmara waxay sheegtay in eritereya ay muddo dheer ku dhaqmaysay wax ay ugu yeertay dulqaad istraatiiji ah halka etoobiya sida ay sheegtay ay in ka badan saddex sano sii waday hadallo dagaal oo sii xogaysanaya eritereya waxay sidoo kale etoobiya ku eedeysay inay martigelinayso tababaro oo maalgeliso kooxo ay ku tilmaantay kuwa hubaysan oo doonaya in nidaamka ka jira eritereya la rido eedeyntan oo ay eritereya u jeedisay ayaa la xiriirta dagaalka ka socda suudaan eedeyn kale oo ay eritereya jeedisay ayaa la xiriirta dagaalka ka socda suudaan asmara waxay adis ababa ku eedeysay inay hooy iyo taageero siiso ciidamada taageerada degdega ah ee suudaan oo dagaalka kula jira ciidamada militariga suudaan tan iyo sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii etoobiya ayaan si madax bannaan u xaqiijin eedeymahan halka khilaafka labada dal uu horey u ahaa mid muddo dheer soo jiray dagaalka hadallada ee etoobiya iyo eritereya ayaa si weyn u kordhay bishii febraayo ee sannadkan etoobiya ayaa xilligaas eritereya ku eedeysay arrimo la xiriira joogitaanka ciidamada eritereya ee dhulka tigre waxayna dalbatay in ciidamadaasi ay ka baxaan dhulka etoobiya eritereya eedeymahaasi waxay ku tilmaantay kuwa been abuur ah dagaalkii tigre waxaa lagu soo afjaray heshiis nabadeed oo lagu saxiixay britoria bishii nofembar labadakunlabaylabaatankii kaasoo dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka tigre si kastaba ciidamada eritereya ayaa lagu eedeeyey inay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka tigre halka dowladda etoobiya ay hadda eritereya ku eedeynayso inay xiriir la leedahay jabhadda xoreynta shacabka tigre iyo inay isku diyaarinayso dagaal cusub qodob kale ee xasaasiga ah waa arrinta marinbadeedka etoobiya ay doonayso etoobiya waa dal aan lahayn xeeb waxaana muddooyinkii dambe aad loo hadalhayey baahida ay u qabto marin joogtaha oo ay uga hesho badda cas eritereya ayaa sheegtay in etoobiya ay damac ka leedahay dekedda asab oo ah deked muhiim ah oo eritereya ay leedahay arrintan waxay sii kordhisay shakiga iyo xiisadda labada dowladood etoobiya iyo eritereya waxay leeyihiin taariikh colaadeed oo dheer eritereya waxay xurnimadeeda ka qaadatay etoobiya sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii kadib tobannaan sanno oo dagaallo hubaysan ah oo labadaasi dhinac dhex maray laakiin shan sano kadib waxaa labada dal dhex maray dagaal socday intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan sideed ilaa iyo labadii kun kaasoo ay ku dhinteen tobannaan kun oo qof xiriirkii diblomaasiyadeedna oo muddo dheer xumaaday hadda iyadoo xiisadda labada dal ay mar kale soo xoogaysanayso waxaa jira walaac laga qabo in dagaalka hadallada ah oo uu isu bedelo iska horimaad milatari eritereya waxay etoobiya ku eedeysaa inay khalkhal gelinayso xasiloonidarada geeska afrika halka etoobiya ay horey u eritereya ugu eedeysay taageerada kooxo hubaysan oo diyaargarow dagaal ku jira arrimaha tigre ee dekedda asab iyo baahida etoobiya ee marinbadeedka ayaa weli ah qodobada ugu waaweyn ee xiisadda labada dal su-aasha hadda taagan ayaa ah in khilaafka u ekaan doono dagaal hadallo ah ama uu u gudbi doono isku dhac cusub oo militari kaas oo saameyn weyn ku yeelan kara geeska afrika iyo badda cas mahadsanid abusheyba kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga bay iyo beesha jiido ee degta wilaayadaasi ayaa kusoo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulafulay sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali yaahuuga kara yaahuuga kara mudegey haraak yaahooda kara harayaaq yaahooda kara
waa kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha jiidda ee degta wilaayada oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buulufulay kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimmo salaatiin martisharaf iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka degfuur oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buulufula ee xarunta wilaayada baay dhowaan waxaa ka dhacay kulan dowro sharci ah oo dhinac socotay loona qabtay beelweynta jiiddo ee deggan wilaayada baay beeshu waxay ballan qaaday inay sii xoojinayso barashada cilmiga sharciga ah iyo iska difaacidda soo duulayaasha kuwaasoo doonaya inay gumaystaan ummadda muslimiinta ah xaflad heer sare ah lagu soo gebagabaynayay shirka beesha ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo ay jeediyeen mas-uuliyiinta beesha culimo nabadoonno iyo ugaaska beesha jiido ugaas shire sheekh ibraahim maxamed saalix oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka ayaa kelimad qayima ka jeediyey nabigeena maarey calayhi salaatu wasalaam awthaqu cura aliimaani almuwaalaatu fi illaahi walmucaadaatu fi illaahi walxubu fi illaahi walbuqdu fi illahi nabiga sal lay slam muslimiinta meelbir hoogan kasta inay walaalawaanoo ka unaan oo horjeedo oo gaalada ahoo dhiniga sufuufto gaalada kabi ini kan adowkaani kaaskawaadhina walaalayaal rahimna ma'e ehelna ma'e qaraabana ma'e na ilaahay diinjay ka baxay oo gaala garabsi oo waman yatawallahu minkum fa innahu minhum ilaahay may lafadee walaalayaal dhankaaseyti inay olkuweel dhanaan kan muslimiinta ee walaalka ee salaado tukudahay oo masaajidka kiilirown inay walaala kuweeldhada taasa caqiidadaana e waana taasa caqiidatu ahli sunnati waljamaacati ata wan wala iska hariiriyaan ilaahay diin shayu ilaahay kitaab shayu aynu ahaanay wala iska hariiriyaan adduunyo iyo reer hebel iyo kadaa meeli ma jirto walaalayaal ugaaska beesha jiiddo ugaas shire ayaa wuxuu la dardaarmay bulshada beesha jiiddo ee degta wilaayada baay horta dhaagtakan ee wilagraasha hirji ansaaray hort olamaal horta hirji madaalata ansaaray qabiil ansaarakay fa abadanba ansaar awtay musha weli baryaa aatran maak oo shabaabtooti oo ansaar mataatad uun dharnu ku dhalan gaal amaaraa walaaba ansaar aawnay un hirji akan gaal majilan gaalna jabnay men gobol bay jiyata ma yed haliima dhalaan gaalad yarhol oo gaas yarhol ilaahay diinas diinas oo burburshaash oo dagaartamaya degmada ilaahay ilma ah kulli ansaari jiye gaamsasna anigu ma ogoleen inta uun gaal legedna naf i maal i niib in uun gaal oo iljihatan ma ogoleen hol aan ugaasusan aku aan ugaas oo gaala dilig ak muushil ugaas oo ilaahay ma ugaas beelad ee hir hebel isarri hir hebel isarri maakaan hol aan ugaasusan aan ugaas oo kadaa ka ilaahay lis dagaalamni akan ummad ilaahi oo islaamka oo ahlul toohodag in aan isar dagaal haay oo la dabnaseer ilaahay ku miirab aan igaal in una al akan una gaal al akan una hirji al akan gaal al akane aku riinadan mas aku mariinadan in gaal il alaytan oo naf i maal bun il alaytan ku mariinadan gaami oo horta farnul en yo nay farnul kafaay uma ka ke ke jihad lama baka kanun un gaami in maalna dum rawiyatuna un jiraan in gaal jell ilaahiya mahday naftudan dhumna awlaadum dhumna diyaar in ma kan ba diyaar ma kan in walaay garaw dhakan garaw disna kadaahun un isdagaartam naf i maalba un habis diyaar maaken oo ilma haddaa haddaa umul yihiin ninkii dhaliya walwaalana dadkan beeshaan reer jiidda walwaalaa u baahan tahay lala kulum saan ad arkaysan wey masaajidkan walaayadda shaqaa ku laheed markii la dhisay berigaas waxaa naga ballan qaaday walaayadda wartoo iyo masaajidka masaajidkii waa noo dhistay in warto oo ilaahay maaga unugka oo idil iska beesh oo dhaxdeed ah looga godo dhaxdooda dugsi sarar ka dhisad dugso hoosad ka dhisad dugso qur-aan ka dhisad ayaan rabnaa taasna horyaa waa naga ballan qaaday walaayaddii in noo dhammaystira masaajidkii waa qabnaa laakiin tii wartaa nooga maqan ugu dambeyntiina waxaa bandhig cilmiyadeed ku soo bandhigay madasha ardadii ka faa'iidaystay dowladii ka dhacday deegaanka degfuur ee wilaayada islaamiga ee baay لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك دين الإسلام ما الأصول الثلاثة التي يجب ربك انتوس برت او انتوس برت ربه ربك برت ودينه دينس برت والنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد انتوس برت abwaanada beesha jiido ayaa waxay soo bandhigeen gabayo bahashabaabiiq ma dhashu buronda booskiisi ige buronda booskiisi ige buronda booskiisi ige
barbaar shabaab aan nahay burunda booskeed haligi burunda booskeed haligi sheeg maaya goreen degin shiideele doy waa shabaal sheeke beer waa sharay sheey islaan waa shiish dheer banduuq waa shiideele doy waay waa leema sheeg sheega karni shabaab looma shoora kara shana shaar gashaa tahaye shabaab loo shoora kari waa leema sheeg sheega karni shabaab shan sheegaa timiti wilaayada islaamiga ee baay iyo mas-uuliyiintooda ayaa waxay dadaal ballaaran ay ku bixinayaan sidii ummadda muslimiinta aqoontooda diimeed kor loogu qaadi lahaa kadheefaad shan shabaabnan kii sharaba wiilyabow shaleeyaay ka dheefaad
roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay deegaano dhacaduleedka degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo soo diyaariyey
shanqarta aad maqlaysaan waa biyo xareed ah oo daadsan wadada dheer ee xiriirisa degmada tieglow iyo magaalada ceelgaras oo qiyaastii shan iyo afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan roob aada u xoogan ayaa gelinkii dambe ee shalay halkan ka da-ay ma ahayn mid la igu sheekeeyey balse aniga ayaa indhahayga ku arkay biyaha xareedda ah ee daadsan waddada ay isticmaalaan gaadiidka iyo hareeraheeda allah ma haddii roobkan ayaa ka da-ay inka badan afartan kilomitir oo isku weer ah sida ay ii sheegeen dad goobjoogayaal ah waxaana safarkayga shaqo oo barqanimadii shalay aan kaga ambabaxay magaalada tieglow igu weheliyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada tieglow culimo iyo nuqabo malaaq dhaaysane malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo garabkayga fadhiyay ayaan wax ka weydiiyey roobka xooggan ee shalay ka da-ay deegaanada dhaca galbeedka magaalada tieglow aw malaaq soo dhowow waxaad tafaasiil inaga siisaa ee halkan roobka ka da-aya waxaa kuu muuqdaa
cabdiqaniyow hadhawo roobta maybo ah ilaahay fadlishay roob iyo dee dambe laarangan engbobadi galabta lahaa ku ballaawa guurka ilaa raay hamaqlinka saay afgoy madiun hadhaafni hagalni ilaa eel cadowa ha kamarni ilaa gudo iyo hamarni daawlaweyni iyo daawlayara dhammaan dhulkan maybo ahaha ilaa daymasama ilaa herarta dhulkan meela hadda marahayna eedii eeda roob maybo ahaha ambalaariya dhawi alxamdulilah ilaahay mahadiis ilaahay nin kordhi roob caafimaad awaan allaha nin kuwaala insha allahu tacaala aamin aw malaq sidaan arkaynay jidka biyo ayaa buux dhaafiyey ee gaariga daaqadihiis ay soo galayeen ka waran biyahan ee saadaashaada ma la rajaynayaa in dhulkan doog uu keeno xoolihii ay ku tiirsadaan
haa cabdiqaniyow haa sax roobtay adee adib aragahaytee ilaal oragaas ilaalmaku dhontal are aan hadda maybo ah hashtarkaka jara maca daalika shaatiga inagu u yinyi dhulkanu madegna roobkii oo daaqadaha inku gali sababtiisu roobna haddee adiba goradaas ahe hooba soo kale ambalaariñi insha allahu tacaala si kurajaana norwiinga kurajayaana dadkii xoolagii mayboa anta inla bahaasan la haayan balna alxamdulilah beero hadda kayaala lalaqaba mayboa may rajaana ahan nur oo lama falaan aan la hali ilaahay kama hasin alxamdulilah eedii eedana dhulka ambalaariñi oo hadda roobka ka marni waana nur balaarina insha allahu tacaala yaa kurajayaana latii mayboa ahan anta walaan guuriyaasan la haayan insha allahu tacaala maybaa hoob alla arka doogsi doonana nur oo allah subxaana wa tacaala nimanaysadii roobkan ayaa la rajaynayaa inuu bilow u yahay roobabka xilliga dayrta wuxuuna kusoo aadayaa xilli dadku ay ku jiraan ururinta badarka iyo balkii ka baxay beeraha waana ifafaalo wanaagsan oo muujinaysa kasoo kabashada abaarihii dalka soo maray mahadsanid cabdulqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka rasoo ee galbeedka wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadiq muumin munaasabad heerkeedu sarreeya oo lagu daafurayay macadka khadiija binti quweyled ee hoostaga maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka raso ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabadani soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimada waxgaradka deegaanka waalidiinta ardayda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn goobta munaasabada kelimo dardaaran ah ka jeediyey mid ka mid a culimada diinta islaamka waxaana uu ka waramay faa'iidada ay leedahay barashada cilmi ilaahay subxaana wa tacaala isagaa fadli badan iska leh waxa uu nagu kulmiyey annagoo dad muslimiina rag iyo dumarba dad mu'miniina ilaahay subxaana wa tacaala wakhti jihaaduna joojiyey na ogolaysiiyey in maanta muxuu ahaa in laga furayo machad khadiija bintu quwaylid licdaadi daaciyaad laga furayo deegaanka raso magacaasi waa magac weyn radia allaahu canhaa oo gabdhihii ka baxay ay macallimaad iyo muxuuaha ducaad ay wada yihiin wax bilow ah ma aha waa shay dhammaystiran waxa weeyaane ilaahayna wuxuu leeyahy wajacala kelimata aladiina kafaruu sufla wa kelimatullaahi iyo alculya ilaahay wuxuu leeyahay kelimada ilaahay baa sarraysa dadka muslimiinta ee kelimadaa lihi ama xoog ha lahaadeen ama yeena lahaanin waxa weeyaan ilaahay baa kor yeelay tagaaladana hoos buu ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigay sababta waa maxay kelimada laa ilaaha ila allah waa kelimo weyn kelimadaa iyada ah unbaa loo dhisay koonka isaga in allah subxaana wa tacaala lagu caabudo aasaaska arkaanul islaamka waxa weeyaan tawxiidka u horeeya waad garanaysaan inta kalena way ka dambeeyaan salaada iyo zakada ku xiga marka in horta marka hore waxaad baranayso ilaahay dartii inaad u baranayso sidoo kale waxaa gebagabada munaasabada ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta ardayda iyagoona u mahadceliyey maktabka dacwada dhanka kalena soo dhoweeyey macadka qadiijo ee laga hirgeliyey deegaanka raso khayrka faraha badan leh maantaan u fadhino oo macadka maanta la furayo oo iska mid yahay ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa intii soo dayaarisay oo soo qalqaalisay oo ku dadaashay iyagana ajirkooda allah weynay iyagana nicmadan ay haystaan allah kusugu dadaal badana iyakuna laga rabaa gabdhaha dadaal badana laga rabaa gabdhaha waa macalinka oo ilma caruurta macalinkooda maanta markay la soo jaraan tarbiyada lamaad waxaa tarbiyeynaya waa hooyada waay hooyooyinku waxaan ka rabnaa ilmaha inay tarbiyeeyaan oo ilmaha diinta ay ku tarbiyeeyaan oo ilmaha jihaadka ay ku tarbiyeeyaana laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhiga kuwii dhegaysta hadalka kiisa wanaagsanna ka qaata insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale na soo kulmiyey na soo waafajiyey macadkan khadiija bintu khuweylid maanta anigoo kasoo qayb galnay anigoo culamaa uddiin mashaa'iikh iyo nabaddoonno iyo un rag walaaye ah iyo odayaashii deegaanka raso ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa mahaddaad iskale waana uu mahad celinaynaa intii kasoo qayb gashay machadka umana khadiijatu bintu khubaylid aniga waxaan ka mid nahay odayaashii deegaanka raso ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa waa la timid asturaad iyo wanaag iyo darajo iyo sharafba waa la timid baawida lasoo maray haddaan dib ugu soo laabto dumar dadan ma jirin iyo xijaab gabardanaynaysa dirac jilacsan iyo baatiyay daraf tahaayeen dariiqa ugu habboon maanta waa kana dul joogtaane dadaalkiinna badiya dugsiga daa'iman leh
meeshaan makaankaan ku kulannay oo maxadka khadiija binti quweyd oo alxamdulilaah culummada nabadoonnada ma aragtaa markaas odayaasha cuqaashta wax dhan oo ma aragtaan ku kulannay ilaaha iskale mahad iyo ammaan ma aragtaa markaasi dadaalkiinna lama laabo adigkaa laga rabaa inaad soo saartaan alxamdulilah carruur wanaagsan oo ma aragtaa markaasida jihaadka u baxda maanta beerta la abuuraya waa carruurta caruurtiina adi kala rabaa guryaha inaad kasoo saartaan oo diinta aad bartaan ood ilmaha maaragta markaasida diinta ilaah idankiisle guri u tarbaysaan oo maaragta markaasida oo ilmihiinna jihaadka u dirteen adi kala rabaa macadka khadiijo ee laga hirgeliyey deegaanka raso ayaa ku biiraya madaarista mu'asasaadka iyo macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada waxaana uu faracyo kala duwan ku leeyahay degmooyinka ah iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadiq guudahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee adalandalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu